waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha sebteembarna ay tahay lix iyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanayso stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca warka maantana waxa ugu waaweyn xiisad weyn ayaa ka dhex dilaacday xisbiga liberaalka kadib warbixin aad u kulul oo ku aadan isbeddelka cimilada oo dhowaan soo baxday ciidanka loo yaqaano national gaardka ee dalka maraykanka ayaa ku wajahan magaaladii labaad ee dalkaasi ku taalla markana waa magaalada memfis mucaaradka federaalka ee dalkan australia ayaa u muuqda inay qarka u saaran yihiin kacdoon xisbiga gudihiisa ka dilaaca kadib markii ay soo baxday warbixin ka digaysa masiibo dhanka cimilada ee dalkan australia ku dhaca haddii isbeddelka cimilada aan wax laga qaban senator matt canavan oo ka tirsan xisbiga nationalka ayaa ku eedeeyey qoraayada warbixintan ka timid hay-adda la yidhaahdo national climate risk assessment inay cabsi markaasi faafinayaan halkii ay ka samayn lahaayeen ayuu yidhi falanqayn saynisa oo markaasi dhexdhexaada inkastoo ra-iisul wasaare antony albanisi uu ku tilmaamay warbixintan cusub mid ay tahay dadka inay hurdada ka kiciso gaar ahaan kuwa iyagu dafirsanaa in isbeddelka cimiladu uu yahay wax dhacaya dhanka kalena andrew haysty oo isagu ka tirsan xisbiga liberaalka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu iscasilo ama laga eriyo madaxda sare ee xisbiga liberaalka haddii xisbigiisu uusan tuurin ama ka takhalusin yoolkii wasaqda hawada ee labada kun iyo kontonka xisbigu uu go'aansaday inuu gaari doono donald trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo ciidamada national gardka loogu dirayo magaalada memphis ee gobolka tennessee madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inuu tallaabadan u qaadayo si ciidankaasi ay ula dagaalamaan dembiga iyadoo aqalka cad ay sheegeen in tallaabadan ay taageerayso qoraallo lagu qoray baraha bulshada oo muujinaya in guud ahaan dembiyada ka dhaca magaalada memfis ay ka sarreeyaan kuwa guud ahaan ka dhaca dalka maraykanka laakiin booliska memfis ayaa sheegay in warbixin dhowaan soo baxday ay muujinaysa inay dembiyada waaweyn ee magaaladaasi ka dhaca ay hoos u dhaceen siddeedii bilood ee u horreeyey ee sanadkan labada kun iyo labaataniyo shanta marka loo barbardhigo sanadkii ka horreeyey f b i da maraykankuna waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in ninka lagu eedeynayo dilkii charlie kirk uu qof u sheegay ka hor dilka waxa uu rabay inuu sameeyo madaxa f b i da kash batel ayaan isagu faahfaahin dheeraada ka bixin arrintan ku aadan in digniino hore ay jireen shuruucda looga baahan yahay inay raacaan baraha bulshada si ay u fuliyaan xanibaadaha la saarayo dhallinyarada yaryar ayay dowladda federaalkahu soo bandhigtay wasiiradda isgaarsiinta anica wells iyo guddoomiyaha hay-adda e safety la yidhaahdo julia inman grant ayaa iyagu daabacay shuruucdan ay ku sheegeen inay ku jiraan kuwo ay tahay in hay-adaha baraha bulshadu ay isticmaalaan si ay dhallinyarada ka yar lix iyo toban sano uga joojiyaan ama uga mamnuucaan baraha bulshada ra-iisul wasaaraha antony albanisina waxa uu ka jawaabay dhaliil loo soo jeediyey kadib markii uu xiray xafiiska uu ku lahaa kursiga laga soo doortay ee magaalada sydney xafiiskan ayaa waxaa xiray milkiilaha guriga iska lahaa oo ah kiniisadda anglicanka la yiraahdo kadib soddon sano oo xafiisku halkaasi uu uga karaysnaa ra-iisul wasaaraha milkiilaha ah kiniisadan ayaa sabab uga dhigay walaac ku aadan dibadbaxyada lagu taageeraya falastiiniyiinta ee sida joogtada uga dhaca xaafadan marikville ee xafiiska ra-iisul wasaaruhu ku yaalay laakiin dadka qaarkood ayaa sheegaya in tallaabadani ay tijaabo xun runtii tahay oo khatara iyagoo sheegay inay sii geesigelinaysa ama sii dhiiragelinaysa dibadbaxyadaasi inay ra-iisul wasaaraha u raacaan meesha cusub ee uu markaasi xafiiska ka furan doono laakiin antony albanisi ayaa janal seen waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in dibadbaxayaasha ujeedooyinkooda ay arrintani wiiqayso kadib markii ay beegsadaan xafiiska ra-iisul wasaaraha uu ku leeyahay deegaanka laga soo doortay saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada melbourne waxaa dhici karta inay roobab ka da-aan shan iyo toban digri bay gaaraysaa sydney waa cadceed iyo labaatan iyo afar halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo toddoba senti oo doolarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali